sheekh cabdiwaaxid isxaaq muuday oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa jeediyey kelimad ku saabsan xilligan oo kale oo fatahaado iyo roobab ay jiraan waxaa la gudboon dadka muslimiinta ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون آه، رنتي مصائبتا iyo faydaanaadka iyo waxyaalaha adduunyada ka dhacahay haddii waa shay ilaahay uu keenay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay mar walba alxamdulilah calaa kulli xaal wixii ilaahay uu keenay waa inaan ilaahay subxaanahu watacaala mar walbaan ugu mahadin maxaa yeele wuxuusan ilaahay doonin adduunyadan kama dhacaan midda kale in la ogaado noloshaan adduunyada waa mali'a bilmasaa'ib walibtilaa marka masaa'ib iyo dee ibtilo wuu jiraa qof kastana haddee waxa weye wuu maraya ama mu'min ama gabar kastoo mu'minad hadda waxaa dhacay runtii faydaanaad baa dhacay marka hore meelaha ayaan ka maqli jirnay caalamka meesha waxbaa ka dhacay halkaa waxbaa ka dhacay dad badan baa ku hadda haddee waxa weye soomaali wixii wax ka mid baa haddana soo gaadhay buundooyin baa xoogaa burburay dad baa haddee biyihii ay qaadeen tuulooyin baa xoogaa qaxay xoogaa masiibadu sida dadka hadda xoogaa wararka aan ka yara dhagaysanay ama warbixinta xoogaa aad baaxaddeeda aad bay u weyn tahay oo xoogaa masiibadii abaarihii oo kale way u dhigantaa haddii muxuu ah inay ka weyneen sida la og yahay roobabka iyo amdaarta ilaahay subxaanahu wa tacaala mar horta waa raxmad oo caalamkaas ay raxmad u tahay sida allaba uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala wa huwa aladii yunazilu alkayha min bacdi maa qanaduu wayanshuru raxmatah marna haddee waa halaag sida ummado dhan baaba lagu halaagay qooma nuux iyo waad garanaysaan duufaantii lagu halaagay marka haddee ducooyinka nabigana waxaaba ka mid ahaa nabigu uu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam suqya raxma laa suqya cadaab waa ducooyinka nabigu uu ku ducaysan jiray taa ayaa ka mid hadda waxyaalahaas mar haddaan aragnay maxaa nala gudboon xalka muxuu yahay insha allah afar qodob baan kusoo koobayaa midda koowaad mar haddaan dee masaa'ibtii iyo dhibaatooyinkii faydaanaadkii mar aan aragnay iyo buundooyin burburay iyo dad muxuu ahaa qaxay iyo ilaa dad wax ku noqday mar haddaan marka aragnay ilaa sida hadda warbixintaan ku dhagaysanay meelahan hadda annagu hareerahan inoo dhadhow tuulooyin badan oo taqriiban ilaa soddon ilaa afartan u dhexeeya ayaa ka barakacay mar haddaan dhibaatooyinkaa aragna xalka muxuu yahay midda koowaad waxaan leeyahy dadka muslimiinta ah marka hore atowbatu ila allah waxa weye ilaahay inaan u noqonno ilaahay aan u toobadkeenna seeda waxaan waxay ka dhasheen dunuubta iyo macaasida iyo dee ilaahayna xikan buu ka leeyahay qur-aanka waxaa aragteen dhibaatooyin baa ayaa ummadda lagu qabanaya masaa'ib lacallahum yarjicuun lacallahum yatadaracuun marka towbadaas ayaan marka isfaraynaa ilaahay inaan u toobadkeenna ilaahayna aan barinna sacabada aan u horsanno yaa allah aan idhaahno diintiisa aan dhab u qabsanno waa inaan ogaano cid kale oo wax noo qaban makhluuqaan wax noo qabanayn gaalaan waxba noo qabanayn hee-aad la sameeya wax noo qabanayn guddiya la sameeya wax noo qabanayn xarakaan waxba qaban karin idan marka waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan isku xirno taas horta waa u dardaarmi lahaa dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaanba ilaahay inaan u laabanno midda qodobka labaad oo asagana loo baahay ama nala gudboon mar haddii dhibaatooyin ay dhaceen oo dad muslimiin dhibaatooyin ay ku dhaceen waxaa loo baahan yahay attacaawun wataraacum in laisatacaawuno aan isu naxariisanno aan isu gurmanno nabigeenna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam muslimiintu waa ka mathali jasad waa hal jir oo keliya ma haddii maanta dad dhibaatay ku dhacday oo dad ay barakaceen ma aha inaan ku fiirsanno waxa waa hal jir oo keliya idashtakaa minhu cudun tadaacaa lahu saa'iru ljasad bisahri waalxuma nabigeenna calayhi salaatu wasalaam mar hadduu arka dad dhibaataysan wuxuu dhihi jiro dadkaan wax u qabto aayadii buu akhriya suurat lxashir maali waad garanaysaan waltandur nafsun maa qadamat liqadin maxaa yeelay naf baahan ama dad dhibaataysan oo dad muslimiin ah lagama aamusi karo waa inaan ka wada danqanno waa in dareenkeenna uu taagan yahay waa inaan marka u gurman oo wixii aan u qaban karo duca hadday tahay dhaqaalo hadday tahay runtii waxa weye inaan xadiisulqudsi baa jira oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ee uu noo tilmaamay xadiisulqudsi maalinta qiyaama ilaahay wuxuu la hadlayaa ibni aadam oo wuxuu leey yabna aadam istadcamtuka falam tudcimnii war eh, ibni aadamow waxaan kaa dalbay oon kaa codsaday inaad i quudis wuxuu leeyahay yaa rabbi kayfa udcimuka wa anta rabu lcaalamiin seen kuu quudinaya alla wuxuu leeyahay amaa calimta annahu istadcamaka cabdii fulaan falam tadcimu dad gaajaysan baa jiri waxay ku yidhaahdeen waxna sii addoonkaygu u baahnaa maxaad wax u siin weyn kam maanta meeqaa baahan xadiidka maar fi saxiixi muslim ayuu ku jiraa midda kale qur-aanku haddaad aragtaan dadka naar bay galeen saqaray galeen jaxiimay galeen cilooyinka lagu cileeya waxaa ka mid waxaa weye dad baahan bayna dadkaa u gargaari bal suuradan alla wuxuu leeyahy maa salakakum fii saqar dadka saqaro gale war maxaa idin gelin naartan hadaladooda waxaa ka mid iyo asbaabtay sheegeen maalan tukan jirin qaaluu lam naku min almusalliin walam naku nudcimu lmiskiin masaakiinta ma quudin jirin suurat lxaaqa qolooyinka ayagana jaxiimo gale oo uma aljaxiima salluuh uma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan faslukuu alla muxuu ku celiyey inahu kaana laa yu'minu billahi alcadiim alla ma rumin walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin kulli aayadaha waxaa kaloo suuratu lmaacuun alla uu tilmaamay dadkan masaakiinta u gargaari qiyaama oo ma rumaysnaba ara'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yadcu lyatiim walaa yaxudu calaa طacaami miskiin qofkaan ba aakhare rumaysneen waa dadka aan boorinta masaakiinta iyo aanan ka qayb qaadanin idan marka waxaan leenahay maanta in fadhiga aan ka kacno oo dhibaatooyinkaas aanan isku fiirsanin maxaa yeelay nusuustaas oo dhan waxaan arkaynaa muslimiintu waa jir oo keliya in maanta waxa listaakuleyaa loo baahan yahay inaan indhaha keliya ka fiirsanno maaha maanta adduunka hal qaryuu noqday dhibaatooyinka waa la arkayaa maqal iyo muuqaal baa jira keliya intaan iska fiirsan oo nidhaahn wallahi waa kaa buuntaa burburtay wallahi dad baa qaxay carruurta iyo sacbada oo intaan dhalooyin ka fiirsanno yaa maanta sidana cali hadduu joogi lahaa dadka indhaha indhuhu ka soo wada ridi lahaaba maxaa yeelay qof muslim haddaad dhibaato ku fiirsatooda waxba aadan u qaban waa in indhaha lagaa soo ridowo marka maanta waxaa leenahay muslimiintu weliba dadka soomaaliyeed meel kastoy joogaan dal iyo dibadba war waxa way dhalooyinkiin inaad fiirsataan maahine ummadda waxaa loo gurmada ummadda inaan u gurmanno ayaa loo baahan yahay qodobka saddexaad oo asagan aan dhihi lahaa waxaa weeye ogaada masaa'ibta iyo ibtilaaga iyo waa imtixaan ilaahay wuuna imtixaamaya sabar baa loo baahaya marka adkays wixii naga burburay beerihii burburay guryihii laga maaragtay laga barakacay aduu dhibaatooyinka dhacay sabar iyo adkaysi baa loo baahanya alla wuxuu leey wabashir isaabiriin wabashir isaabiriin u bishaaray dadkaa sabray wu ajar badanna waa laga helayaa dhibaatooyinkaa dhacay nabigu wuxuu leey inna cidama aljaza min cidami lbalaa ajar weyn baa laga helayaa marka waxa weye aan adkaysanna oo aan sabarna ilahayna waxaa weydiisanaa subxaana wa tacaala imtixaanaadkaasi ibtilahaas ilaahay inuu noo yareeyo naga khafiifiyo waxa weeye maaragtay de waxa waa dunuub iyo macaasi annagu aan galnay ilaahay inuu noo fududeey haddee biyahaas ciidanka ilaahay ka mida wamaa yaclamu junuuda rabbika waxa weye gaalada iyo ilaahay ha ku halaaga biyahaas maaragtay muslimiinta dhibahayo intaasaan dhihi laha jazakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu